magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalajibinayaan arday dhammaysatay kuliyadaha caafimaadka kombyuutarka umulisanimada iyo social woga kuwaasoo ka aflaxay jaamacadda central munaasabada ayaa waxaa ka qayb galay duqa magaalada beledweyne nadar tabaax maalin maamulka jaamacadda bahda dhakhaatiirta macalimiin ardayda qalinjabisii marti sharaf kale aadan cabdulaahi maxamed oo kamida maamulka jaamacadda central ayaa ka waramaya ardayda qalinjibisa iyo waxyaabaha ay ka qalinjibiyeen runtii maanta maalin weyn oo farxad aynoo tahay shan iyo tobanka bisha sideedaad oo maalin jimco ah waa maalin aynoo qalinjibinayaan arday ka baxday jaamacadda laba dufco oo dufcooyinka lixaad iyo todobaad ah runtii waa waa waa maalin weyna noo tahay arday boqol gaaraysa qalin jibinayso ardayda brogram waxay ka baxayaan brograamyo kala duwan runtii waxaa kamid a program of social work waxaa kamid a program information technology oo i t loo yaqaano waxay ka baxayaan programyada public healthiga nursing iyo midwivery sidoo kale public healthing way ka baxayaan iyo medical laboratory science runtii ardayda dadaal bayna soo muujiyeen waad dareemi kartaa arday duruufaha ka jiro wadanka gaar ahaan magaalada beledweyne ee fatahaadaha iyo amni darada marka qaarkood jirto intaasoo sano waxbarasho soo waday oo waalidkii kusoo tacabeeleen ayagana runtii aadaan ugu mahad celinayna sababtoo ardayga haddii uusan waalid garab taagan ama gadaal taagan uusan jirin waxaa waye dadaalkama muujin karo laftirkiisa duqa magaalada beledweyne iyo qaar ka mida martisharaftii kala duwanaa ee kasoo qayb galay munaasabada ayaa u hambaliyey ardayda qalin jabisay waxaan leeyahay waxbarashadu ma laha dhammaad bilaaw ayay leedahay waxaanad ogtihiin qof kasto ama qoys kasta oo qof ay wax u barato inay hiigsanayso mustaqbal qurux badan mustaqbal fog mustaqbal aan is leeyahay waalidiintii soo daalay aabbayaashii iyo hoyooyinkii waa lagu nasin karaa laakiin qofku haddaysan waxba baranin waxba maaragtay ma bedeli karto qoyskaas kama bedeli karto marka waxaan idinkula dardaarmaynaa inaad cilmiga aad sii wadaan darajooyin kale aad jaamacadaha ka diyaarisaan cilmi baaris kale aad samaysaan oo cilmiga iyo aqoonta aad barateenna inaad bulshada dib ula laabataan sababtoo ah waxaa la yidhi khayru nnaasi anfacahum linnaas dad dadka waxaa ugu khayr badan kan bulshada anfaca kan bulshada waxtara kan bulshada horumariya markii aad qalinjibiso haddaad tidhaahdeed waa tahriibaa guriga halay galo dhibaato kale waaye fadlan waalidiinta yaa guryaha laga gedin yaan la tahriibin wixii la bartay waddanka ha looga shaqeeyo marka waxa annaga aan baranayno oo tacliimta diini ha noqoto amba maadi ha noqoto koow horta waa inaan ogaanno arsaaqadeenna inay qoran tahay midaana tacliim annaga nafteenna iyo dadka iyo bulshada inaan wax ugu qabanno aakhiradeenana aan ku dhowrsanno inay tahay koow horta qalbiga waa in lagu wada qabtaa dufcaddan ayaa dufcaddii toddobaad iyo lixaad ee ka qalin jibisay jaamacadda central tan iyo markii la aasaasay